asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenna murtada maanta ee haddii eebba idmahayo dhinacyada farada badan tusaalayaasha aadka iyo aadka u fara badan ee naga siisa xubinteenna maantana waxaan ku soo qaadanaynaa haddii eebba idmahayo waxaa la yidhi nin ayaa wuxuu qabay haweenay aad iyo aad u dhibta taasoo ahayd mid maaragtay haddii eebba idmahayo aan ninkana u roonayn ehelkiisana u roonayn carruurtana u roonayn badanaa haweenka waxaa jira qaar ilmahooda u roon qaar raggooda u roon laakiin aan ehelka u fiicnayn kuwa ehelka u roon oo ninka u roonayn kuwa ilmaha u roon odayga u roonayn noocyo fara badanoo sidaa ah ayay ku kala duweyn isaga marka mid aan dhinacaba u roonayn ayaa xaas u ahayd maadaama uu dhibkaa farada badan qabay ee niman fara badan oo adigu ehel iyo qaraabo isaga dhighayo tol isaga dhighayo sokeeye isaga dhighayay ayaa daafaha ka galay waxayna damceen bal inay maaragtay haddii eebba idmahayo ay bal gabadhan iyo ninkan kala bedelaan kala bedelaan markaan ku leeya inay kala diraan oo ay ninka islaanta ku diraan oo ay eriyaan oo ay dhahaan sidan ma aha tan kuma anfacdo iyo huuhaa fara badan ay keenaan taas iyada ah ayay go'aansadeen qorshaha isaga ahay ula imaadeen waryaa niw hebelow islaanta way ku dhibtay nafteey kuu keentay waxaad ku qabta ma lahan adiga lafahaagii ma dhowrsanid tol kuma dhaqmo caruur waxunbay adugu sheeg sheegeen howlo badan oo adugu arrimihii qoyska iyo maarata sidii lagu kala erin lahaa oo iyagu ay maslaxa markaa u arkahayeen ama haddii doonaan dhibaato arkayeen ayay bilaabeen isaga laakiinse waxaas uma caddayn xaaskiisa ayaa u caddayd sababtoo ah waa nin awlaad dhalay oo ubadle mar haddaad ubad iyo awlaad leedahayna dee waxaa khasaba in haddii eebba idmahayo aad wax fara badan ka dhowrsato aadan noqoninna xagaayo oo kaleento waa inaad noqotaa qof weyn oo garanaya waxa awlaaddiisa iyo aqalkiisa iyo oodkiisa u wanaagsan iyo waxyaalaha u xun waa inaad noqoto ruux dareenkiisu shaqaynhayo waa inaad noqoto ruux aan la dirdiri karin maalin markay ku dhureen warkaas wuxuu ku yidhi si uu iyaga u qanciyo yidhi waraaye dhegeysta waxma idin sheega saaliya haa haddii intaan ceelka walwaaleed afka ka qodo yidhi afka ceel walwaal afka haddii intaan ka qodo inta uu qodan yahay intaan qodo meesha biyaha lagaga gaadho cunug yaroo fadhiya aan ugu teghay islaanta waan furi lahaa buu u fiirsaya wuxuu yidhi haddii ceelka walwaaleed intaan qodo aan salkiisa ugu tegahaya carruur oo aan ka soo qufan karo islaanta waan furi lahaa mabana guursadeen laakiin adeer middaa iyada lama helahayuu yidhi maadaamaan middaa iyada la helayninna waan ku khasbanahay islaantaydaa yarta ay dhibtay iyo maaragtay waxyaalaha farada badan ay igu hayso inaan u dulqaato sidaana aan kaga awlaado waan ku khasbanahay ayuu ku yidhi dee hadalba waa gure af waa gam sababtoo ah markaad nin raga tahay waxaa loo baahan yahay inaad qoyskaaga dulqaad u leedahay xaaskaaga inaad dulqaad u leedahay islaantaada iyo qoyskaaga iyo ilmahaaga iyo carruurtaada intaba inaad u dulqaadan karto haddii aadan u dulqaadan karinna dee waxba kama taqaanid taariikhda soomaalidu ay leedahay iyo qoysaska iyo dhaqankooda mid ugaadha oo haddii la kuu samogeliya habheeb ka lalmada unbaad ahaanaysaa mahmaada maanta aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi abtigaa wuu kuu ooyaaye kuma aaro abtigaa waa kuu ooyaaye kuma aaro waa qayb qabyaaladeenii inkaarta ahayd ee dhinac walba mudhuxsatay ka mida